Wararka ka imaanaya deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolkaas ayaa ku warmaya in halkaasi uu ku fatahay webiga Shabeelle oo ka mid ah webiyada mara koonfurta dalka Soomaaliya. Waxaa marba marka ka dambeysa kasii dareysa xaaladda ka tagan deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu qeyb ka mid ah gobolka fatahaad ka waday webiga Shabeelle. Fatahaadan uu sameeyey webiga ayaa saameyn adag ku yeelatay dadka ku dhaqan halkaasi, waxaana sidoo kale gebi ahaanba go'doon galay tuulooyin gaaraya ilaa afar tuulo, kuwaasoo dhammaantooda hoos yimaada magaalada Jowhar. Sidoo kale waxaa kor u kacay qiimaha maciishada maadaama ay istaageen badeecadihii tegi jiray deegaanadaas, halka tacabkii beerahana ay fatahaaduhu baabi'iyeen. Mid ka mid ah dadka ku nool deegaanadaas ayaa ka warbixiyey fatahaadaha iyo saameynta ay ku hayaan bulshada.
inkastay ku tiirsan tahay macnaha fatahaadaha webi shabeelle ay macnaha oo la daba joogo farta hurmay ay kusoo macnaha fatahaada kusoo gasho fatahaadaha si wanaagsan intaas oo mar ay kusoo laabto waayaanba ay ay macnaha ay wax gaarsiiyaan ceelka cusub ilaa gaaleef tuulada gaaleef ilaa warciise ilaa waxa waaye aad ay u saamaysan maaha farta hurmay waxaa la adeegsanayaa dooman matoorale aa la adeegsanayaa dadka ay adeegsanayaan qobolna waxay adeegsanayaan inay macnaha dhex maraan iyagoo naftooda macnaha waxay hay inay dhex maraan dadka aan awoodin inay intaas macnaha lacagta iska baxshanay macnaha ay ku gudbaan doon doomanka matoorada waxay ku jiraan baraka dadka qaarkood waa ka baxeen matuulada ceelkusub waa ka sikoodeen fatahaadaha kusoo sameeyey asay dib uga qaxeen macnaha si ay gabaal uga sikoodaan ay uga qaxeen dhanka bari ay uga baxeen maana waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayey fatahaadaha uu sameynayo webiga shabeelle kaasoo saameyn adag ku reebay dadka ku nool meelaha uu maro